wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsanaa ururka al-shabaab oo lagu magacaabo cabdulaahi axmed maxamed uu isku soo dhiibay ciidamada dowladda mas-uuliyiinta ammaanka ee gobolka ayaa sheegay in sarkaalkan uu dhowaan ka soo goostay maleeshiyada al-shabaab gaar ahaan magaalada galhareeri isagoo xiriir la soo sameeyey saraakiisha dowladda kahor intii uusan soo dhiibin sarkaalkan ayaa la sheegay in ururka al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca mina dhigista gudoomiyaha gobolka gobolka galgaduud xuseen cali weheliye cirfo ayaa isdhiibidda sarkaalkaasi u xaqiijiyey v o a walaal waa mahadsanta arrintaasi runtii waxay u baahan tahay baaritaan saxa in laga sameeyo wax badan laga ogaado xog badan laga helo ma doonayo inaan ka hor dhaco kolleyda hay-adaha kusuqul kale ayaa maaragtay arrinkiisa gacanta ku haya baari doona waxaan rajaynaynaa marka baaritaankiisa oo soo dhamaado si saxa loo ogaado arrimahaas waxay ku salaysan yihiin iyo imaanshihiisa uu deegaankan maaragtay laga soo qabtay in aan maaragtay markaas warbixin fuul aynu ka bixino